xabaaquuq cutubka saddexaad tan waa salaaddii xabaaquuq oo lagu luuqeeyo shigyanood rabbiyow waxaan maqlay warkaagii waanan cabsanayaa rabbiyow shuqulkaaga soo noolee sannadaha dhexdooda sannadada dhexdooda ogeysii oo markii aad cadhootid naxariis soo xusuuso ilaah wuxuu ka yimid teemaan kii quduuska ahaana wuxuu ka yimid buurfaaraan seelaah sharaftiisii waxay ku fidday samooyinka oo dhulkiina waxaa ka buuxsamay ammaantiisii oo dhalaalkiisiina wuxuu ahaa sida nuurka wuxuuna lahaa iftiinka gacantiisa ka soo baxaya oo waxaa halkaas ku qarsoonaa xooggiisa waxaa hortiisa socday balaayo oo waxaa daba socday xumad wuu istaagay oo dhulkuu qiyaasay wax buu fiiriyey oo quruumihiibuu kala eryey kolkaasaa buurihii weligood ahaa kala firdheen oo kurihii daa'imiska ahaana way wada foorarsadeen socodkiisuna wuxuu ahaa sidii waagii hore waxaan arkay teendhooyinkii reer kushan oo dhib ku dhex jira daahyadii dalka reer midyaanna way gariireen rabbigu ma wuxuu u cadhooday webiyaasha ma waxaad u xanaaqday webiyaasha mase waxaad u cadhootay badda ma saas aawadeed baad u soo fuushay fardahaaga iyo gaari fardoodyadaadii badbaadinta qaansadaadii daaha baad ka qaadday dhaartii aad qabiilooyinka ugu dhaaratayna waxay ahayd eray run ah seelah dhulka waxaad ka dilaacisay webiyaal buurihii way ku arkeen oo way cabsadeen biyaha xoogga lahuna way iska gudbeen moolkii codkiisuu ku hadlay gacmihiisiina kor buu u taagay qorraxdii iyo dayixiiba waxay istaageen rugtoodii markay fallaadhahaaga nuuraya laalayeen iyo markuu warankaaga dhalaalaya birbirqay dalkii xanaaq baad kula dhex socotay quruumihiina cadho baad ku tuntay waad u soo baxday inaad dadkaaga badbaadiso daraaddeed iyo inaad badbaadiso kaaga subkan reerka sharowga madaxiisa waad dhaawacday aasaaskiinna waad soo bandhigtay seelah madaxii dagaalyahanadiisa waxaad ku mudday ulihiisii waxay u yimaadeen sidii dabayl cirwareen ah inay i kala firdhiyaan daraaddeed rayrayntoodu waxay ahayd inay masaakiinta qarsoodi u dhammeeyaan fardahaagii waad kula tumatay baddii taasoo ahayday biyaha aad u badan oo iskor taallaysan anigu waan maqlay kolkaasaan caloosha ka naxay oo codkii aawadiis ayaa bushumahaygu la qadhqadheen lafahaygiina way qudhmeen oo meeshaydaan ku gariiray inaan iska nasto intaan sugayo maalinta dhibka oo ay ciidammadu ku soo kici doonaan dadka waayo inkastoo berduhu uusan ubxin ama aan midha ku oolin geedaha canabka ah oo hawsha saytuunka lagu khasaaro ama aan beeraha quud ka bixin oo adhigu xerada ka baaba'o oo golahana aan xoolo lagu arag haddana rabbiga waan ku raynrayn doonaa oo ilaaha badbaadadayda ah waan ku farxi doonaa rabbiga sayidka ah ayaa xoog ii ah cagahaygana wuxuu ka dhigaa sida cagaha deerada oo wuxuu igu socodsiin doonaa meelahayga sarsare tan waxaa lagu tiriyey madaxdii muusikaystayaasha oo waxaa lagu qaadaa alaabtayda xarkaha leh